ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida ah oo maalin kasta marka jimcaha laga reebo aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga alfurqaan waa tobanka bisha juwaandathaan iyo sanadka hijiriyada qodobada maanta oo arbacaha barnaamijka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah duqaymaha iyo dagaalada yuhuudda ee ka dhanka muslimiinta reer khaza oo galay maalintii afarqosodoniyoabaad oo xiriir ah iyadoo saacadihii lasoo dhaafay ay shahiideen tobannaan ruux mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin oo fuliyey weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada xukuumadaha burkina faso maali iyo murtisaqada fagner booliiska dowladda kuuriyada koonfureed oo weerar ku qaaday xafiiska madaxweynaha waddankaas iyadoo ay socdaan baaritaanno lagu hayo maamulka yuhuudda ah oo duqayn iyo qaraxyo la beegsaday guryo ku yaalla waqooyiga lubnaan dowladda faransiiska ah oo bilowday inay ciidamadeeda kala baxdo dalka jaad sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysan doontaan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqhribul islaam oo bogaadiyey guusha muslimiinta suuriya ay ka gaareen nidaamkii nuseeriyada ah ee wax ka badan nusqarni gumaadayay reer shaam kuu soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
وحين تحلق التقوى فسبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
waa hagaag qodobadaas oo idil goordhow ayaan soo gudbi doonaa insha allah aynu ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka duqaymaha iyo dagaalada ah yuhuuddu ku hayso muslimiinta reer khaza ayaa galay maalintii afar boqolsoddoniyoabaad oo xiriir ah iyadoo saacadihii ugu dambeeyey ay shahiideen tobannaan ruux haddaba wararkii ugu dambeeyey waxaa warbixintan ku eegaya maxamed sheekh cali
assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal kusoo dhowaada xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyay dagaalka iyo duqeynta yuhuudda ka wada mareenka go'doonsana khaza maantoo arbaco ah dhanka kalena ku beegan maalintii afar boqol labaiyo soddonaad oo xiriir ah aan warbixinteena maalinlaha ah kusoo gudbin doonaa duqeymo afariyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay ka dhacay marinka khaza taangiyo ay leeyihiin ciidamada yahuudda oo lagu gubay gudaha marinka iyo kooxaha wax iska cabinta oo baahiyey muuqaalka weeraro kamiin ah oo dhowaan ciidamada yahuudda lagu gaarsiiyey khasaarooyin isugu jira dhimasho dhaawac iyo mid hantiyadeed haddaba aan ku hormarno duqeymaha cadowga yahuudda duqeyn culus oo ay xalay fuliyeen diyaaradaha dagaalka ee maamulka mujrimka ah ayaa shuhado iyo dhaawac ku noqday tobannaan ruux duqeyntan ayaa ka dhacday meel u dhow cisbitaalka kamaal cudwaan ee magaalada baytilaahiya ee waqooyiga marinka khaza saxafiyiinta ku sugan waqooyiga khaza ayaa soo sheegaya in duqeyntaas ay ku shahiideen ugu yaraan siddeed iyo toban ruux waxaana ku dhaawacmay tiro intaa ka badan sawiro lagu baahiyey baraha bulshada ayaa muujinaya uurku taalada maalin weliba ay martigelinayaan ehelkeena reer falastiin waxaa dhulka daadsan meydad iyo dhaawacyo kuwaasoo qaarkood nafta ku dabayar tahay sida laga dheehanayo muuqaalo ka kooban oo la baahiyey sidoo kale ciidamada cadowga yahuudda ayaa duqeyn la beegsay guri ay degan yihiin qoys falastiini ah kaasoo ku yaala xirada jabaaliya ah ee waqooyiga marinka go'doonsan ee khaza allah mahadii ma jirto wax khasaare ah oo geysatay duqeyntan alle ayaa fashiliyey makriga cadowgiisa askarta yahuudda xaaqidiinta ah ayaa fuliyey duqeyn khasaare dhalisay taasoo habeenkii xalay ka dhacday guri ku yaala galbeedka xirada nusayraad inta la xaqiijiyey duqeyntan ayaa ku shahiiday toddoba ruux oo u badan dumar iyo carruur siday soo tabinaysa warbaahinta ciidamada yahuudda ayaa mar kale ku kacay howlgallo raaf ah oo ka dhana dadka muslimiinta ee reer falastiin askarta yahuudda ayaa habeenkii xalay waxay sameeyeen howlgallo insaal ah oo saqbar guriyaasha dadka shacabka ugu daateen kuwaas oo ku yaala daanta galbeed wararka ayaa intaa ku daraya in yahuudda ay afduubeen afar iyo sagaashan qof afduubadareedkan foosha xun ayaa ka dhacay tuulada beytyalah ee galbeedka ka xigta magaalada beytlaxam ciidamo ka tirsan maamulka sahainada yahuudda ayaa xisaar ama go-doon saaray guri ay degan yihiin dad shacab ah kuwaas oo ku sugnaa deegaanka alkhaliiliya sidoo kale ciidamada cadowga yahuudda waxay isku geedaameen masjid lagu magacaabo abu cubayda oo ku yaala xaafadda kafasaba ee magaalada alkhaliiliya ee waqooyiga daanta galbeed askarta yahuudda ayaa rasaas ooda kaga qaaday dad ku sugnaa magaalada alkhaliiliya sidoo kale askar watay gaadiidka taangiyada ayaa rasaas huuyay dad shacab ah oo ku sugnaa xirada qaxootiga bureji ee bartamaha marinka khaza labadii weerar ee rasaaseynta mid aan ka duwanayn ayay ciidamada yahuudda ku qaadeen xirada jalazon ee waqooyiga ramallah ma jirto saddexdan weerar ay qaadeen ciidamada yahuudda ee rasaasta ku fureen dadka shacabka ah labaatan ruux ayaa ku shahiiday duqeyn maanta barqadii ka dhacday magaalada baytilaahi ah ee waqooyiga marinka khaza kuwaasoo markii ay duqeynayeen diyaaradaha cadowga gabaad ka dhiganayay guriyar halkaas ayaa allah ku ofsaday dadka ku shahiday duqeyntan foosha xun waxaa ka mid ah gabar yar oo lagu magacaabo lan abutraabish muuqaal ay soo duubeen wariyaasha xaadire halkay wax ka dhaceen ayaa muujinaya dhiig badan oo dhulka camimay caruur yaryar oo ku dul barooranaya shuhadada iyo dumar muslimaad ah askarta yahuudda ayaa weerar ku qaaday cisbitaalka kamaal cudwaan ee waqooyiga qidaaca khaza inta la xaqiijiyey waxaa weerarkan dhagaraysan ku dhaawacmay mid ka mid ah saxafiyiinta shabakada aljaziira uga soo warrama marinka khaza isla cisbitaalka kamaal cudwaan yahuudda ayaa mar kale kusoo rogaalcelisay cisbitaalka markaan duqeyn ka dhacday cisbitaalka waxaa ku shahiday saddex ruux oo kale ah hooye iyo carruurteeda kuna sugnaa afaafka hore ee cisbitaalka kamaal cudwaan sidoo kale askarta maamulka yahuudda waxay burbur xoogan oo lixaad leh u geysteen guri ku yaala magaalada nusayraad sawiro lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa muujinaya burbur baaxad weyn oo soo gaaray guriga isla maanta arbaca aroornimadii hore koob iyo labaatan ruux ayaa ku shahiday duqeyn ka dhacday magaalada baytilaahiya waxaa ku dhaawacmay tiro intaa ka badan shuhadada dadka muslimiinta reer falastiin tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatanka ayaa maraysa shan iyo afartan kun toddoba boqol iyo sagaal ruux halka dhaawacyada dadka muslimiinta ah ee yahuudda naafeeyeen ay marayaan boqol iyo toddoba kun labayo konton qof ugu dambeyntii kooxaha wax iska caabinta falastiin ee dagaalkada kula jira maamulka yahuudda ayaa dhulka la simay oo burburiyey mid ka mid a taangiyada cadowga yahuudda gaariga ay beegseen kooxaha wax iska caabinta ayaa lagu magacaabaa mikraaf waxaana lala helay qoriga alyaasiin boqol iyo shan gebi ahaanba goobta ayuu ku burburay gaariga mikraafka iyo ciidamadii saarnaa howlgalka najaxe ayaa ka dhacay isgoyska jaamacadda xaafadda aljiniiniyaha ee bariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza barta telegaraamka rasmiga ay leeyihiin kooxaha wax iska caabinta ayaa lasoo dhigay muuqaal lagu soo gudbinayo weeraro kamiin ah oo lagu burburiyey taangiyada yahuudda kamaainkan ayaa loogu magacdiray silsilada taxanaha ah ay dhowaan ku dhawaaqeen kooxaha wax iska caabinta oo ay sheegeen inay uga argudayaan hogaamiyihii maktabka siyaasadda ee kooxaha wax iska caabinta yaxya sinwaar muuqaalkan ayaa la daawan karaa qadar shan daqiiqo ah ayaa ku tusaya taagdarida iyo buuluxooftada cadowga yahuudda kadib markii dagaalyahanada wax iska caabinta iyagoo allaha tala saaranaya ay la dul istaageen qoriga loo yaqaano alyaasiin boqol iyo shan iyagoona boolbool u kalfirdhaya taangiyada ciidamada yahuudda askartii saarneed taangiyada qafilana ay hilibkooda ay shiilmeen taangiyada la burburinaya ee kasoo muuqda muuqaalka ayaa gaaraya toddoba taangiyo mikraaf ah kamaainkan ayaa ka dhacaya xaafadda jiniiniya ee bariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza qaybaha hore ee muuqaalka waxaad ku daawanaysaa dagaalyahanada wax iska caabinta oo u diyaargaroobaya howlgarada kadibna waxay u jihaysanayaan halka ay ku dhuumaalaysanayaan ciidamada yahuudda يا رب كرمنا يا رب يا رب كرمنا يا رب قول بسم الله بسم الله يا رب وما رويت إذا رميت ولكن الله رمى وما رويت إذا رميت ولكن الله رمى ولكن الله رمى بسم الله بسم الله بسم الله الله أكبر
الله أكبر اللهم اكرمنا يا رب. يا رب
توكل على الله بسم الله
askarta arxanka daran ee yahuuda xaaqidiinta ah ayaa lagu waarsanayaa dhulka falastiin tan iyo markay duulaanka gardaradaha kusoo galeen marka laga soo tago saraakiisha iyo askarta maamulka yahuudda garabkiisa ka baxeen ee ay toogteen kooxaha wax iska caabinta waxaa xusid mudan in yahuudda boqolaal taangiyo ay ku waayeen furiimaha hore ee dagaalka ee marinka khaza gaadiidka ugu badan ee la diiwaan geliya ee yahuudda in badan ay isticmaalaan intaay ku guda jiraan dagaalka ka socda marinka khaza waxaa ka mid ah gaariga loo yaqaano mikraafka oo ah mid qaali ah iyo gaariga cagaf-cagafta ah oo ay ku burburinayaan guryaasha dadka shacabka ay degan yihiin allah waxaan ka baryaynaa inuu ehelkeena reer falastiin ka dulqaado dulmiga yahuudda guul iyo nasrina ku manaysto ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في السهر وفوح نسيمه
waa hagaag qaybaha dhexe barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaan isla maraynaa markaana waxaad ku soo dhowaataan xubinta qalinka saxaafadda oo aan ku soo gudbinno qodobada ugu muhiimsan wararka ay qoreen saxaafaddu waxaana soo jeedinaya cabdulaahi mukhtaar
waad mahadsan tahay haashim cabdinaasir mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa fuliyey weeraro khasaare lagu gaarsiiyey ciidamada xukuumadda burkina faso maali iyo murtasaqada fagnar ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dhowaan qaraxyo dhowr ah gudaha dalka maali kula beegsaday askar ka tirsan kuwa xukuumadda bamako iyo calooshood ushaqaystayaasha ruushka ah ee fagnar dhanka kale waxay ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin qaraxyo xoogan ku weerareen ciidamo ka tirsan kuwa burkina faso kuwaasoo roondo ku jiray xilliga ay la kulmayeen qaraxyadan waxaana la gaarsiiyey khasaare weyn oo isugu jira naf iyo maal intaba maalmihii u dambeeyey waxaa sii laba lixadsanayey weerarada tooska ah iyo qaraxyada kala duwan ay fulinayeen ciidanka jamaacada nusratul islaam walmuslimiin waxaana dowladaha maali burkina faso iyo naijer la kulmayeen weeraro kala duwan oo ay ku waayeen nolosha askar iyo saraakiil badan booliska dowladda kuuriyada koonfureed ayaa weerar ku qaaday xafiiska madaxweynaha dowladdaasi iyadoo ay socdaan baaritaano lagu hayo wakaaladda wararka ee yunhab oo kasoo hadasha dalka kuuriyada koonfureed ayaa sheegtay in ciidanka booliska ee xukuumadda ka jirta waddankaasi ay weerar ku qaadeen xafiiska madaxweynaha kuuriyada koonfureed yoon suug yuul waxayna arrintani ay timid kadib markii uu yoon suug isku dayey dhowaan in uu waddankaasi kusoo rogo xukun deg deg ah hase ahaatee uu ku fashilmay madaxweynaha waddankaasi ayaa haatan wajahaya baaris la xiriirta eedeen ah in uu ku kacay fallaaganimo taas oo sabab looga dhigay inuu waddanka kusoo rogay xukun deg deg ah waxaana gudaha loo galay xafiiskiisa oo ka socda baaritaano adag inkastoo aan isaga waxba la weydiinin islamarkaana aan la xirin booliska waddankaasi ayaa sheegay inay baaritaano ku hayaan xafiiska madaxweynaha dalkaasi iyo dhowr xarumood oo kale oo qaabilsan amniga xukuumadda kuuriyada koonfureed dhinaca kale waxaa soo baxay warar sheegaya in wasiirkii hore ee difaaca xukuumadda kuuriyada koonfureed oo dhowaan xilka laga qaaday islamarkaana loo xiray sababo la xiriira arrinta uu ku kacay madaxweynaha kuuriyada koonfureed waxaana haatan la soo sheegayaa inuu isku dayay in nafta uu isdhaafiyo inkastoo aysan u suuro gelin arrintaasi wararka ayaa intaasi ku daraya in iminka uu nool yahay sida ay xaqiijiyeen ilo rasmi ah ninkan ayaa horey xilka isaga casilay kadib markii uu madaxweynaha dalkaasi ku dhawaaqay xukunka deg dega ah ee fashilmay maamulka yahuudda ayaa duqeeyey guryo ku yaalla waqooyiga lubnaan halka kuwo kale oo iyagana ku yaalla koonfurta waddankaasi uu qarxiyey ciidamada maamulka yahuudda ayaa duqaymaha iyo xadgudubyada ay kula kacayaan dadka ku nool waddanka lubnaan weli halkoodii kasii wada iyadoo maalintii shalay oo talaado ahayd diyaaradaha sahaynada ay duqayeen dhismo ku yaalla magaalada qulaycaad ee dhacda waqooyiga lubnaan dhismaha ay duqaynta la beegsadeen diyaaradaha yahuudda ayaa ka koobnaa saddex dabaq waxayna gantaalada ku dhacay guryaha si ay sababeen gubasho inkastoo aysan qarxin haddii aan u imanno koonfurta waddankaasina waxay ciidanka yahuuddu qarxiyeen guryo ku yaala magaalooyin ay ka mid yihiin alkhiyaam oo dhacda xadbeenaadka u dhexeeya lubnaan iyo falastiin iyo maaruun arraasi sida ay ku warantay wakaaladda wararka ee lubnaan qaraxyada lala beegsaday dhismayaashan ayaa burburiyey guryo badan waxayna ciidanka dulmiga badan ee yahuudda horay u soo qarxiyeen guryo kale oo kuwan ka horreeyey dowladda faransiiska ayaa bilowday inay ciidankeeda kala baxdo dalka jaad kadib markii xukuumadda waddankaasi ay dhowaan sheegtay inuu soo dhammaaday heshiiskii iskaashiga dhanka difaaca ee kala dhexeeyey faransiiska taliska ciidamada faransiiska ayaa sheegay inay bilaabatay kabixitaanka askartooda ee dalka tashaad waxaana caasimada dalka jaad ka duulay laba diyaaradood oo kuwa dagaalka ah islamarkaana ay leedahay xukuumadda baariis kuwaasoo maalintii shalay ka degeen saldhig ciidan oo ku yaala bariga faransiiska oo ay markii horeba ka yimaadeen arrintan ayaa timid kadib markii xukuumadda jaad ay laba toddobaad ka hor sheegtay inuu soo dhammaaday heshiiskii difaaca ee u dhexeeyey iyada iyo faransiiska tallaabadan ayaana ah tii ugu horreysay oo uu faransiisku kula baxo ciidamadiisa kadib hadalkii ka soo yeeray xukuumadda dalkaasi labadan diyaaradood ayaana ah kuwii ugu horreeyey ee ka baxa waddanka jaad iyagoona sida ciidamada faransiiska ee dalkaasi ka insixaabaya waxayna wakaaladda wararka ee faransa barais oo soo xiganaysa il xoggaal ah sheegaysa inay diyaarsan tahay diyaaradda saddexaad oo ku daba jirta labadaasi diyaaradood dowladda faransiiska ayaa laga nacay qaaradda afrika kadib markii ay muddo dheer gumaysi ku haysay dadka ku nool qaaradda waxaana haatan ka soo horjeeda xukuumadihii ay u adeegsan jirtay gumaysiga shucuubta iyagoona xilligan u sheegaya inay ka baxaan qaaradda dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa xubinta qalinka saxaafadda oo aan idinkugu soo gudbinno wararka ay qoreen saxaafadda aan dib idinkugu celiyo daadihyaha barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر
waa hagaag weli waxaad dhegaysanaysaan barnaamijka dhacdooyinka dunida wuxuuna idinkaga imaanayaa warbaahinta islaamiga alfurqaan markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ku saabsan mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam oo bogaadiyey guusha muslimiinta reer suuriya ay ka gaareen nidaamkii nuseyriyada ah ee wax ka badan nusqarni gumaadayay reer shaam waxaana soo jeedinaya yaasir cabdallah mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam ayaa bogaadiyey guusha ay muslimiinta suuriya ka gaareen nidaamka nusayriyada al asad ee nusqarni wax ka badan gumaadayay ehelkeena ku nool dhulka barakaysan ee shaam bayaan ay si wadajir ah usoo saareen muasasaadka alndulus iyo azallaaqa ee ku hadla afka jamaacaadka alqaacida ee maqribul islaam iyo nusratul islaam walmuslimiin ayaa ciwaan looga dhigay cisiga bari wuxuu kusoo bilaabanayaa dimishq waxaannu si guud a ummadda muslimka uga hambalyeynaynaa iyo si gaara walaalaheena jooga shaamta aanu jecelnahay fatxiga weyn iyo guusha ballaaran ee uu allah ku manaystay maalmahan barakada badan kuna waafajiyey inay kaga hortagaan cudwaanka nusayriyada kuna furteen dimishqata shaam ximista ibnulweliid xamaada ku ambaxday cilmiga xalabta iftiinka badan iyo darcaada uu kusoo bilowday kacdoonka iyo jihaadka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay mujaahidiinta alqaacida ee dhulka maqribul islaam bayaanka waxaa si gaara loogu xusay guusha ay xaqiijiyeen muslimiinta shaam kuwaasoo nusqarni kadib ka guulaystay inay albaabyada u ballaqaan muslimiintii kumanaanka ahaa ee sannadihii lasoo dhaafay lagu jirdilayay xabsiyada nusayriyada xilli ay muslimiinta caalamka oo idil uga hambalyeynayno soo afjaridda safxaddii madoobeed ee nusayriyada shaam waxaa dhanka kale culimmada shaam iyo hogaamiyayaashooda uga baaqayna inay ka fogaadaan khilaafka una midoobaan dhisadda kayaan dhaqankiisa iyo caqiidadiisuba tahay islaamnimada oo ku dayanaya nebi moxamed sala allahu calayhi wasalam waana inay ka fogaadaan in midhaha halgankooda la lunsado waana inay ka fogaadaan dabacsanaanta xaqa luminayo iyo xadgudubka diidayso shareecada islaamka ayaa lagu yidhi bayaanka ay baahiyeen muwasasaadka azallaaqa iyo al andulus ee ku hadla afka mujaahidiinta galbeedka afrika waxaa sidoo kale bayaanka lagu diray fariimo muhiima oo ku socda kacdoon wadayaasha la wareegay dalka suuriya kuwaasoo looga baaqay inay ogaadaan in guush iyo nasriga ay wataan culeysyo adag dowladaha ka jira dunida aanay marnaba ka raali noqon doonin in suuriya laga dhiso kayaan sunni ah oo marjacyadiisu tahay shareecada islaamka ku dadaala asbaabaha awoodda iyo diyaargarowga una xusul duuba sidaad uga guulaysan laheedeen macrikada wacyiga iyo hanuunka oo ku dadaala inaad islaaxisaan shacabkiina islaaxuna waxaa gundhig u ah oo ku yimaadaa cadliga maamulka wuxuu ku dhismaa ismaqalka taasina kuma imaanayso ilaa in xuquuqda loo celiyo dadkii lahaa mooye cadaaladana la bilaariyo dadkana lagula dhaqmo cafiska xumaantana lagu gudo wanaag ayaa lagu yidhi bayaanka ku socda muslimiinta suuriya ee kasoo baxay alqaacidada maqribul islaam ku dhega tawaabida diinta islaamka oo gosdambeedka ku qabsada idinkoo ajiibaya amarka allah wafaana u sameeya nafurkii ay muslimiintu bixiyeen saddex iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay iyo dhiiggii ay hureen istishaadiyiinta iyo inqimaasiyiinta allah wuxuu yidhi الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى guud ahaana intaa ayaan kusoo gebagabeynaynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkana mid la mid a waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله وفي الأنهار إذ تجري عرفت الله فسبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله